alxamdu لlaahi رab العaalamiin wslى اllah wslma wbaarak عalى nabiyina mxamed wعalى aalihi وصaxbihi aجmaعiin wbacd waxaan kusoo jirnay baabu صifaةi salaati الnabiyi salى اllahu عaleyh waslm sifadii iyo qaabkii nabigu tukan jiray calayhi الsalaatu wasalaam axaadiidtii ku saabsanayd ayuu tilmaamayey mualifku raximah اllah waxaa noo dembeeyey xadiidkii abi qilaaba uu tilmaamayey malik ibn اlxuwayrif oo saxaabada nebi maxamed ka mid ah calayhi الsalaatu wasalaam inuu salaaddii tujiyey magaalada basra una sheegay salaaddii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam inuu tujinayo isagu muusan doonayn inuu tukado laakiin ayagu doonay inuu baro si marka ay u bartaan ajar iyo wanaag buuna ka helayaa wanaaggaas iyo salaadaas uu barayo man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilih qofka qof khayr tusiyaa ka sameeyey ajarka la siinayo mid la mida la siinaya kan daaliga oo tusaya marka ajarkaasuu u helo oo ilaahay ugu dhowaado ayuu markaa u tusayey salaaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidku marka abi qilaaba oo isagu taabici ah ayaa warinaya ardaygiisii oo ayuub ibnu tamiim asikhtiyaani ayaa su-aal weydiiyey oo wuxuu weydiiyey qaabkeebuu u tukaday hadda noo sheeg wuxuu u sheegay marka sheekheennan oo kale qaabka u tukaday ama u tukado ayuu markaa maalik ibnu xuwayri qaabkaasoo kale ayuu noo tujiyey qaybta dambe marka wa kaana yejlisu idaa rafaca ra'sahu min asujuudi qabla an yanhad shiikaas waa camar bn abi salima aljarmi wa kaana wuxuu ahaa shiikaasi yejlisu mid fadhiista idaa rafaca rasahu markuu madaxiisa ka soo qaado min asujuudi sujuuda madaxuu sare u soo qaadayay markuu soo qaado waa fadhiisan jiray qabla an yanhada inta uusan kicin marka wa kaana yejlis faacilku yejlisu faacilku wuxuu u noqonayaa shiikaas laga soo sheekeeyey oo ah camar ibn abi salima ayaa sidaa yeeli jiray camarna wuxuu ahaa saxaabi weliba qowmkiisa ayuu imaam u ahaa isagoo inan yara marka maalik ibnu xuwayri iyo camar ibnu ibnu abi salima isku markaa salaad bay ahaayeen oo maalik tiisa maada arag laakiin ninkas ninkan si uu tukanayo ayuu u tukanayey qaabka uu u tukanayo camar ayuu ninkaa u tukanayay macnuhu waa saas weeyaan marka sifada laga qaadanayo waxay ku saabsanayd un marka fadhiga laga sujuudda laga soo tooso inaan markiiba la sujuudine in la yar sugo oo lala yimaado jalsat اlistiraaxa waxaa loo yaqaano fadhiga nasashada in lala yimaado waa soo tilmaanay inay culimadu isu khilaafsan yihiin ma sunna oo ficilkaasi nebiga waa lagaga dayanaya calayhi الsalaatu wasalaam ilaa nebiga saa u fariisan jiray waa ficil lagaga dayanayo mise waxay ahayd yani fadhigaasi waxaa keenay cajzi uu nebigu markaa maadaama uu weynaaday waayo xilligan uu la kulmayo maalik ibnu xuwayri waxay ahayd sanadkii sagaalaad bay ahayd nebigu intuusa dhiman markaasi sanateyn ka hor bay ahayd marka nebigu marka waa weynaaday calayhi salaatu wasalaam marka fadhigaasi ma wuxuu ahaa licajzin wa lidacfin markaas ayuu ahaa mase sunno looga dayanayo ayay ahayd waa laba qowl culimadu ay leeyihiin qolada odhanaya waa sunna ahaan buu u samaynayay si looga daydan si markaa dadku ay oga daydaan qaabkaas oo oola yimaadaan sunnay odhanayaan kuwa laakiin odhanaya waxaa keensada cajzi waxay leeyiin maya sunno maahan qofku markaa uu iska kici kara almuhim haddii loo baahdo qofku waa la imaan karaa can cabdillaahi bni maalik ibni buxaynata radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalama kaana ida salaa faraja bayna yadayhi xataa yabduwa bayaadu ibطayhi waxaa laga wariyey malik cabdullahi ibni malik ibni buxayna radia اllahu canhu qaala inuu yihi ana الnabiya nebigu sal اllahu alيه wasalama kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markaa uu sujuudo sallaa macnaa sajada hadda loo jeedaa markuu sujuudo faraja bayna yadayhi gacmihiisa bayna yadayhi labadiisa gacmood buu kala fogeyn jiray xataa yabduwa ilaa uu ka muuqdo bayaadu ibطayhi labadiisa kilkilood cadaantooda ilaa ay muuqato ayuu gacmaha sare u qaadaya xadiidka waxaa warinaya cabdulahi ibnu malik ibnu jundub cabdulahi ibnu malik ibnu jundub alsdi buxaynada loo nisbaynayo waa hooyadiis hooyadii waxaa la ohan jiray buxayna bint اlxaariث ibna cabdilmuطalib marka hooyadii iyo aabbihii labaduba waa loo tiiriyey marka asagu saxaabi buu ahaa cabdulaahi aabbihiina saxaabi buu ahaa hooyadiina saxaabiyad bay ahayd horay bayna markaa u islaameenoo dadkii horey u islaamay ayay ahaayeen wuxuuna ka mid yahay dadka soo wariyey sifadii salaada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu markaasi ka mid ahaa marka wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sujuudo hadda salaad baa la cabiray kaana idaa sallaa waa min tacbiiri اlkuli wa iraadat اljuز'i kuli oo salaadaa la sheegay laakiin juز'i oo markaas sujuud ah ayaa loo jeedaa ayib marka uu sujuudo riwaayo kalena waa ku so aroortay cinda muslim wuxuu nebigu samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam inuu gacmihiisa kala fogeyn jiray kaana yufarij marka tafriijku waa in gacmaha sare loo qaado ilaa goorma ilaa markaasi qofka xagga dambe jooga ay u muuqato yani markaasi kilkilihiisa cadaantooda ilaa ay u muuqato ayuu markaasi gacmaha sare u taagayay marka waxaa laga qaadanaya xaalkaas qofku uu sujuudsan yahay inuu qaabka u sujuudo iyo kayfiyadaha inuu u sujuudo ayaa laga qaadanaya rag iyo dumarkuna waa ka siman yihiin rag iyo dumarkuna waa ka siman yihiin oo daliil kala farqinaya ma uu jiro waa jira xadiis la soo wariyey oo tilmaamaya nabigu inuu soo maray calayhi salaatu wasalaam laba dumar oo tukanaya wuxuu ku yihi idaa sajadtumaa fadamaa bacda alaxmi ilaa bacdin marka aad sujuuddaan isu soo uruuriya fa ina almar'ata laysat fii dalika arajul gabadhu ninka la mid maahane isu soo uruuriya xadiidka laakiin xadiid markaas saxiix maahan waa mursal mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi addaciif marka ragga iyo dumarku waa sawaa annisaau shaqaa'iq اrijaal dumarku waa ragga qayb ka mida weeye ragga qayb ka mida weeye waa waxaa laga ab ragga laga abuuray xawa waxaa laga abuuray nabiyullahi aadam marka axkaamta ragga loo sharciyey dumarkuna mashruuc bay u tahay ilaa maa maa dallahu daliil wixii daliil uu sheegay in laga soo reebo mooyaane raggay la mid yihiin marka tafriijkaas ayana waa samaynayaan cidda samaynaysa waa imaamka iyo qofka munfaridka keligii tukanaya laakiin qofkii haddii dhinacyada laga xigo way adkaanaysaa markaas inuu tafriijka noocaasa la yimaado way adkaanaysaa maadaama ay adkaanayso oo ay dhici karto dadkii dhinacyada kaga sugnaa inuu markaa dhibo xaalka noocaasa wuu iska daynaya marka xaalka noocaasa wuu iska daynayaa maxaa yeelay lianna dar'a almafaasid muqadamu calaa jalbi اlmasaalix in mafsidada laga hortago iyo in maslaxa la soo jiido waxaa la hormarinayaa in dhibka laga hortago meeshii laba shay baa ayaa ku kulmay in sunnadii la dabaqo gacmihii sare loo taago oo la kala fogeeyo iyo in dadkii dhinacyada markaasi ku sugnaa aada dhibto marka waa maslaxa wa mafsada marka waxaa la qadimayaa daru mafsada daru lmafsada muqadamu calaa jalbi اlmaslaxa in maslaxa la soo jiido iyo in dhib laga hortago dhibka in laga hortaga la hormarinayaa marka xaalka noocaasa lalama imaanayo qofka hadduu dad ku dhibayo lama imaanayo allaahuma haddii la kala fog yahay sida hadda axwaashan oo kale mararka qaarkood la kala fogaado xaalka noocaas de qofka marka waa u suurtoobaysaa in markaa gacmihii uu kala fogeeyo markaa oo sare u qaado way u suurtoobaysaa laakiin haddaysan suurtoobaynin xaalka noocaas waxay noqonaysaa in yani qofki markaa uusan la imaanin si uusan dadkii markaas usan ogu dhibin waxaa laga qaadanaya xadiidka kilkiluhu inaysan cawro ahayn baa laga qaadanaya ayib waayo haddays haddays hadday cawro ahaan lahaayeen markaasi lama arkeen lama arkeen waa la qarin lahaa mar haddii la sheegay inuu nebigu sidaas samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam inaysan cawro ahayn ayaa markaasi laga qaadanaya ayib waxaa kaloo laga qaadanaya in nebiga lagaga daydo sunnadaas oo lala yimaado ciddii markaa ama ma'muum ah ama munfarid ah laakiin qofka asagu ma'muumoo la tukanaya maca naas la tukanaya in haddii markaa la dhibsanayo dhib uu ka imaanayo inuu iska daayo can abi salmة saciid ibn yaziidi qaala sa'altu anas bni maliki radia allahu canhu akaana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam yusali fiina calayh qaala nacam waxaa laga wariyey abi maslama abi maslama waxaa laga wariyey magaciis waa saciid ibnu yaziid qaala inuu yihi sa'altu anas bni malik baan weydiiyey radia allahu canhu akaana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabigu miyuu ahaa yusalii mid ku tukada fii naclayhi labadiisa kabood ma ku tukan jiray qaala nacam ha waa ku tukan jiray nacam kaana yusalii fii naclayhi waxaa xadiidka warinaya abi maslama magaciisu waa saciid ibnu yaziid ibnu maslama alsdi albasri waa taabici asagu saxaabi maaha ayib wuxuu wax ka wariyaa anas ibnu malik radi allahu canhu waa nin iq ah wuxuu dhintay boqol labiyo soddonkii hijriga ayuu dhintay boqol labiyo soddonkii hijriga ayuu dhintay marka anas buu xadiidkan ka warinayaa anas baan weydiiyey maadaama uu anas shiikhiisii ahaa anas baan weydiiyey buu yidhi waxaan weydiiyey nebigu kabihiisa ma ku tukan jiray calayhi isalaatu wasalaam wuxuu igu jawaabay haa waa ku tukan jiray marka waxay noqonaysaa nacam kaana yusallii fii naclayh oo culimadu waxay yidhaahdaan الsuaaل mucaadu fi اljawaab su-aashu waxay ku soo noqonaysaa jawaabta yani hadalkii su-aasha ku sugnaa ayaa jawaabtana lagu soo celinayaa marka waa qadaranta haddii aan la sheegin wuu qadaran yahay waa muqadar marka xadiidku wuxuu tusinayaa inay mashruuc tahay in kabaha lagu tukado naclun waa mufradka ancul iyo nicaalna waa lagu jamciyaa ancul oo afcul ah iyo nicaal oo ficaalana waa lagu jamciyaa marka waa mashruuc in markaasi lagu tukado arinkana laskuma khilaafsanaa inuu banaan yahay inuu bannaan yahay laskuma khilaafsana ayib laakiin culamadu waxay tilmaameen axaadiid kalna way sheegaysaa oo markaasi ku cad sida xadiidka uu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam khaalif اlyahuud yahuudda khilaafa fainahum laa yusaluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim ayagu kuma tukadaan kabahooda iyo kufkooda kuma tukadaan khilaafa bimacnaa idinku ku tukada xadiid kale wuxuu sheegayaa idaa jaa axadakum almasjid falyandur qofkii markuu masjidka yimaado ha eego kabihiisa hadduu wax najaasa iyo wasak ku arko ha ka masaxo walyusalli fiihimaa ha ku tukado markaas ayib xadiidkan wuxuu sheegayaa ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa inuu kabaha ku tukan jiray marka inay mashruuc tahay kabaho lagu tukado ayaa marka xadiidka laga qaadanaya inay mashruuc tahay baa laga qaadanaya laakiin culimmada qaybo ka mida waxay tilmaameen hadda maadaama xilligaasi aysan la mid ahayn oo xilligaa masaajiddu waxay ahaayeen masaajid markaasi aan goglanayn oo markaasi roog iyo waxa maanta yaalla maysan oolin waxay iska ahaayeen bacaad bay iska ahaayeen marka la mid maahan maadaama aysan la mid ahayn waa inaan lagu tukan waxayna ku cileeyeen dhowr arrimood kow masjidkii baa ku wasakhoobaya oo kabahaasi xagga hoose wasakday ku wataan xataa haddii qofku ku dadaalo xunbaa ku haraya oo markaa gogashii saamaynaya taas waa mid midda labaad dadku yani ayagoo degdegaya ayaa inta badan soo galaan masjidka ama waxaa dhici kartaba inay iskaba halmaamaan oo kabihii ay iskala soo galaan marka halkaa masjidkii dhib uu ka soo gaaro wasakhdii iyo tahaaradiisii iyo nadaafadiisii ay markaa wax badan ay saamayso ayib zid calaa dalik waxaa ka dhalan kara khilaaf dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin inay markaa tahay dembi weyn inay tahay wuxuu ohanayaa cabdalbasaam ama alcaamatu wa bacdu almutacasibiina min alabati اlcilmi fayujaadiluunak yani dadka caamada ah iyo kuwa mutacasibiinoo madhab ku dhegan oo ardayda ka mid ah arrinkaa waa kaala doodayaan wayarawna ana ixyaa hadihi الsuna min alkabaa'ir waxayna u arkaan sunadaas in la nooleeyo inay tahay kabiiro iyo dembi weyn alatii laa yuskatu calayha ayib marka maadaama ay ka dhici karto khilaaf haddii ay keensanayso dadka qaar ay u arkaan sidaa shiikhuba uu sheegay inay kabiiro tahay oo ay ahaatay ihaana ay tahay ihaana libeyt illaah in xaalka noocaasa axwaasha noocaasa iyadoo la tixgelinayo inaan markaasi inaan lagu tukan haddii laakiin masjid yani waxaa weeyaan aan roog uusan oolin oo kale masaajida iska caadiga ama iska bacaadka ama markaasi aan ahayn kuwa goglan sida kuwii xilligaas oo kale in markaasi aysan dhib lahayn in markaasi lagu tukado almuhim yani waxaa weyaan markasta waa in la ilaaliyaa almasaalix walmafaasid almasaalix walmafaasid maxaa ka dhalan kara haddii lagu tukado ma dhib ka weyn baa ka imaan kara haddii dhib ka weyn ka imaanayo oo dadka qaar marka ay u arkayaan in diintii meel lagaga dhacay waa in loo bayaamiyaa laakiin la ilaaliyaa dadka yani waxaa weeyaan wixii ay u arkayaan dhib in markaasi aan lagu dhiibin haddii markaa uusan ahayn shay waajib ah oo laga tegay haduusan ahayn ayib marka saasay markaa culamadu tilmaameen in haddii uu dhib ka imaanayo in markaasi aan lala imaan haddii ay tahay meesha lagu tukanaya meelahaas maalan barxadaho kale sida garoonnadoo kale meeshu ay tahay meel iska bacaadah taasoo kale markaasi basi maleh lakiin haddii dhibkii masaajidka uu dhib ka soo gaarayo nadaafaddina aan lagu dadaalaynin xaalka noocaasoo kale ah ama shiqaaq iyo khilaaf uu ka imaanayo in laiska daayo ayay markaa maslaxaddu ku jirtaa can abi qataada radia allahu canhu can abi qataadata alansaari radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama kaana yusalii wa huwa xaamilu umaamata binta zaynab binti rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam waliabi اlcaas bn الrabiic bni cabdi الshams faida sajada wadacahaa waida qaama xamalahaa abi qataada waxaa laga wariyey alansaari ana rasuula اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi kaana wuxuu ahaa yusalii mid tukada wa huwa xaamilu umaama asagoo markaasi umaama sida oo xambaarsan umaama binta zaynab yani umaamadii ina zaynab ahayd binti rasuuli illaahi zaynabtii binti rasuuli illaahi rasuulki ilaahi calayhi الsalaatu wasalaam inantiisa ahayd weli abilcaas abilcaasna u sugnaatay ibni rabiic ibni cabdishams faidaa sajada markuu sujuudo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wadacahaa dhulku dhigayey waidaa qaama markuu kacana xamalahaa waa qaadayey abi qataada horaan usoo marnay waa farisu rasuuli illaahi sal اllah alيه wasalam wuxuu nabi maxamed ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku inuu ahaa mid tukada kaana yusalii wahuwa xaamil umaama umaama bintu abilcaas weeye umaama bintu abilcaas ibn الrabiic xilligii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayay dhalatay nebiguna aad buu u jeclaa calayhi الsalaatu wasalaam marka inantiisa awogu u ahaa oo inantiisa zaynab ayaa dhashay aabbaheedna waa abilcaas ibn rabiic ayib waxaa guursaday markii dambe cali bni abi aalib radia allahu canhu markay faatima dhimatay waa barirteeda ah markay dhimatay cali baa guursaday radia allahu canhu maxaa yeelay lama kulmin karo bayna khaalatin yani gabadhii iyo habaryarteed lama kulmin karo oo nahi baa kusoo arooray kadalika yani gabadhii iyo eedadeed lama kulmin karo ma banaana marka markay dhimatay kadib ayuu guursaday oo waxay tilmaamaan ayadaa u dardaarantay inuu inantaa guursado ayib marka umaama waa gabadhaas weeyaan aabbaheed waa alcaas ibn abi rabiic wuxuu islaamay xili dambe xilli dambe ayuu islaamay magaciisa waxaa la ohan jiray laqiid ayaa la ohan jiray wuxuu islaamay sanadkii toddobaadoo hijriga ayuu soo islaamay sanadkii toddobaad oo hijriga ayuu soo islaamay wuxuuna dhintay labiyo tobankii hijriga ayuu dhintay oo nebi maxamed calayhi salatu salaam ayuu sanad ka dambeeyey zaynab binti rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam iyadu waxay dhimatay sanadkii sideedaadoo hijriga ayay dhimatay waan arki doonnaa baabuljanaa'is ama kitaab aljanaa'is ayaan ku arki doonnaa marka ibn abilcaasna magaciisu waa laqiid weeyaan xilligaa dambe ayuu soo islaamay waxay eeddo u ahayd khadiija binti khuwaylid bay eeddo u ahayd khadiija binti khuwaylid oo hooyadii waxaa la ohan jiray haala bintu khuwaylid ibnu asad iyo khadiija binti khuwaylid binti asad ibni asad labadaas ayaa markaa walaalo ahaa marka khadiija ayaa eeddo u ahayd ayaa markaa waxay u ahayd habaryar u ahayd ayib ayib marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu tukan jiray isagoo gabadhaas isagoo markaa sida ayuu tukan jiray waxaa laga qaadanayaa oo xadiidku uu tusinayaa inay bannaan tahay caruurta in la qaadi karo iyadoo xataa ay dhici karto inay ku sugan tahay najaaso laakiin marka aan la hubin najaaso markaa mucayana aan lagu hubin waayo carruurtu markay yaryar yihiin waa madinatu najaasaat najaaso inay ku sugan tahay waa loo filaan weeye marka arrinkaa waa laga qaadanaya inay bannaan tahay carruurta in la qaadi karo bini aadamku waa aahir ina almumina laa yanjus xayan walaa mayit ma najaasoobo noolol iyo geeri toona taa waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa akhlaaq wanaaggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sida marka uu caruurta yaryarkaa ugu naxariisan jiray ayaa laga qaadanaya isagoo khudbadaynaya oo mimbarka taagan ayaa wuxuu arkay xasan iyo xusein buu arkay mimbarkiibuu ka soo dilay kaasuu soo kaxeeyey markaasa wuxuu soo qaatay aayaddii markaas caruurtiina inama amwaalukum wawlaadukum fitna caruurtiina iyo maalkiina waa fitna waa imtixaan weeye waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay caruurta in masaajidda la keeni karo xadiis baa jira ay soo wariyaan oo odhanaya janibuu sibyaanakum wmajaaniinakum janibuu masaajidakum ka fogeeya masaajiddiinoo ka dheereeya caruurta iyo kuwa waalwaalan ka fogeeya laakiin xadii haabit ah maahan marka carruurta in la keeni karo ayaa markaa laga qaadanaya ayib waxaa markaa xadiidku tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sujuudo dhulku dhigayey markuu kacana wuu qaadanayey halkaana waxaa laga qaadanayaa xarakadu waxaa weeyaan salaadda inaysan burinayn xarako kasta oo salaadda la sameeyo inaysan salaadda isku buraynin baa laga qaadanaya oo xarakada lala imaanayo culimmadu way qaybiyaan sida markaa shaarixuba uu markaa tilmaamay cabdalla basaam xarakadii wuxuu u qaybiyey ilaa markaasi afar qaybood ayuu markaas soo naqliyey mid xaaraam ah oo salaaddu ay ku burayso waana alkaiiru almutawaali ligayri daruura waa midda faraha badanoo isdaba joogga ah oo aan loo baahnayn wa ligayri maslaxati salaa waa qof salaad tukanaya mar xagga u dhaqaaqaya mar xagga u dhaqaaqaya mar xagga hore aadaya mar xagga dambe yataxarak waa ligayri maslaxati salaa taasi waa xaaraam salaadina waa ku buraysaa ayib midda labaad waa mid karaahiye ah salaadda kuma burayso waa midda yar oo aan loo baahnayn ayib waa midda yar oo aan loo baahnayn salaada maslaxadeedana aysan ku jirin kalcabath اlyasiir bاhiyaab aw اlbadan waa sida qofku inuu maryihiisa taataabto ama markaasi xubnihiisa meelo ka mida ama madaxa uu xoqo ama meelo lamida uu taataabto taas weeye لأnnahu munaafin lilkhushuuci اlmaطluub walaa xaaja tadcuu ilayh khushuucdii loo baahnaa ayaa meesha ka baxaysa khushuucdii loo baahnaa meesha ka baxaysa marka maadaama aan loo baahnayn makruuh bay noqonaysa mana badna midda saddexaad waxaa weeye alxarakaة اlmubaaxa wa hiya اlyasiiraة lilxaaja waa midda yar baahina ay keensatay wuxuu yihi walacala hada اlqism huwa maa kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam yafcalu tani waa tuu nebigu samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam min xamli hadihi الطifla inuu inantaa yar qaadayey inuu xambaarayey wa طuluucihi cala mimbar mimbarka inuu korayey ka soo degayey wa fatxihi اlbaaba lcaaisha albaabka inuu caaisha u furayey wnaxwu dalik mima yafcaluhu lilxaajati walibayaan اljawaaz marka waa midda hadday dani keensato waxaa markaasi waxay noqonaysaa mid markaa mubaaxa ayay noqonaysaa albaabkii baa la soo galaa isagoo tukanaya nebigu calayhi salatu asalaam albaabkiibu marka furay albaabka ayuu furay ayb midda afraad waxaa weeye alxaraka almashruuca waa dhaqdhaqaaq mashruuca wahiy alatii yatacalaqu biha maslaxaة الsalaaة salaaddii baa ku u baahan kataqadumi lilmakan اfaadil sida meel hore ayuu qofku tegaya safka horea meel ka banaan meeshi baad buuxinaysaa ayib taasoo kale waxay noqonaysaa xarako mashruuca ah wadunuwi lisadi khalali sufuuf waxaad u dhowaanaysaa daldalool inaad buuxiso aw takuun xarakatu lificli maxmuudi mamuuri bih kataqadumi اlmusaliina wataahurihim fi salaati اkhowf aw daruura ama sida salaat اkhowf oo kale waa inoo imaan doontaa qaar baa xagga hore tegaya qaar baa xagga hore imaanaya waa limaslaxati الsalaa ama daruura keensatayba ka inqaadin min halaka qof baa la badbaadinaya adoo tukanaya waxaad aragtay ilmo meel ka soo dhacaya ayib waad soo dhaqaaqaysaa waad ka qabanaysa ama dab buu ku dhacaya ama biyo kulbuu gacmaha la gelaya almuhim arrin halis ah arrin halis ah ayuu faraha la gelaya waad ka qabanaysaa marka ama qof indhala baad arkaysaa oo god kusii socda waad ka qabanaysaa kullu hada jaais way banaanta marka waa xaraka mashruuca yani waxaa weeyaan ama salaadii baa u baahan ama arin markaas loo baahanyao daruuri ah ayaa lagu qabanaya marka afarta qaybood bay noqonaysaa culimmada qaybo ka mida waxay isku dayeen xadiidkan inay towjiihaad kale u sameeyaan oo qaar waxay sheegtay inuu yahay markaasi naskh waa la nasakhay xadiidkan xarakada sheegaya qolo kale waxay sheegeen may nebigay khaas u tahay calayhi salaatu wasalaam qaar kale waxay sheegeen may waaba daruuro laakiin nawowi raximah llah wuxuu ohanaya kullu haada waxba kama jiraan waa inay bannaan tahay baa laga qaadanaya waxayna soo gudagelaysaa nooca saddexaad oo ah alxarakatu almubaaxa ayay soo gudagelaysaa ayib marka xarako kastoo la sameeyo salaadda kuma burayso shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin alaaa xarakaatin mutataaliyaat saddex dhaqdhaqaaqoo isku xiga qofkii hadduu la yimaado salaadiisi waa buraysaa daliil sidaa sheegaya lama hayo laakiin mar kasta qofku waxaa la doonaya ixtiyaatka inuu ku dadaalo oo salaadda ilaashado xubnaha dhaqdhaqaaqaya waxay ka tarjamayaan qalbigii inuu markaasi uu khushuuc ka maran yahay bay calaamad u tahay waayo qofku qalbigiisa hadduu khushuucayo xubnihiina waa khushuucaya low khashaca qalbu haada la khashacat jawaarixuhu salafka qaybo ka mida laga soo wariyey qalbigiisu hadduu khushuuci lahaa xubnuhuna way khushuuci lahaayeen maxaa yeeley xubnuhu waxaa hogaaminaya qalbigaa hogaaminaya isagaa boqorkii ah isagaa hogaaminaya marka in lagu dadaalo khushuucda iyo markaa xasiloonidu waa arrin muhim ah laakiin tani waa haddii dani keensato waa hadday xaajo keensato inay bannaan tahay markaa laga qaadanaya can anas bni maalikin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه waslm qaal wuxuu nabigu yihi اctadiluu fi الsujuud sujuuda ku toosa walaa yabsud axadukum qofkiin yuusan fidinin diraacayhi labadiisa gacmood inbisaaط اkalbi sida markaa eygu u gacmaha u fidiyo xadiidka waxaa warinaya anas bn maalik radi allahu canhu horaan usoo marnay wuxuu nebi moxamed ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu amray alictidaal alictidaal macnaheed waxaa weeye altawasut bayna aliftiraashi waalqabdi in gacmihii sidaa loo dhigto iyo in markaas sidaa loo soo celiyo bay udhexaysaa gacmaha dhulka dhig sarana u qaad markaas dhulka dhig sarana u qaad yani waxaa weeyaan yani marka halkaas suxullada sara u qaad marka ictidaalku noocaas weyaan ay kunuu fiihi cala alcadli waalistiqaama kuwa toosan nuqda oo markaasi gacmihii dhulka ha dhigina sarana saana ha oranina waxaad ka dhigtaa dhexdhexaad dhulka dhiga labadaas kaf yani waxaa weeyaan suxulladana sara u qaada ictadiluu fi sujuud ayib waxaa ku xigta walaa yabsud axadukum diraacayhi inbisaat alkalbi qofkiin yuusan fidsan labada diraac yuusan fidinin sida markaasi eygu u fidsado ayib marka waxaa la iska reebayaa waxaa laga qaadanaya xadiidka in sujuudda markaasi si wacan loola yimaado oo qofka dhabarkiisa uu toosiyo oo markaas xubnihiisa u kala bixiyo haddii uusan ka imaanayn wax darar ana markaasi uu la yimaado infiraajkii ama xadiidku inoo soo sheegay in markaa gacmihiisaa loo kala bixiyo ayib marka wuxuu tilmaamay xadiidkan inaan la shabihin eyga inaan la shabihin eyga inaan la shabihin waxaa laga qaadanaya marka yani waxaa weya haddii xayawaan lagu shabaho cid tashbiihaas waxaa loo jeeda dami baa loo jeedaa dami ayaa loo jeedaa yani haddii insaan xayawaan lagu shabaho insaankaasi waa la dhaleecaynaya min baabi dami baa loo sheegaya qur-aanka meelahay ku soo aroortay ayadoo xayawaan wax lagu shabahayo waa lidami مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ودليعين وي مثل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان waxaa laga dambaysay famahaluhu kamathali الكلbi tusaalihiisu waa ay oo kale marka waa dami baa loo jeedaa iyo dhaleecayn la dhaleecaynayo si looga fogaado oo markaa aan isugu shabihin ayib mawaadic fara badan ayay nusuustu inoo sheegtay inaan xayawaanka la shabihin ayib gacmaha la dhiganayo inaan laga shabihin eyga inaan laga shabihin ayib kadaalika wuxuu nebigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam salaadda marka lagu jiro inaan dhinacyada la eegin sida dawacada lagu yaqaanoo kale in la iska ilaaliyo daymoodka markaa dhinacyada markaa la daymoonayo kadaalika in markaasi sida eyga loo fadhiisto sida tukah markuu biyaha cabayo ama markaasi shimbiruhu markay biyaha cabayaan qaabka ay yeelaan oo kale inaan sujuudda la yeelin ka naqlati addiik ama alquraab gacmaha inaan salaad loo qaadin markaa salaadda laga baxayo inaan saa la odhan sida markaasi fardaha dibtoodoo kale inaan saa loo markaa la odhan dadka qaar waxaa caado oo markay salaadda ka baxayaan inay gacmaha saa yidhahdaan asalaamu calaykum asalaamu calaykum saa inay yidhahdaan taana waa la reebay marka kullu haada waa manhi waxaan lagu shabahay markaasi xayawaan baa lagu shabahay nahaa can iltifaatin kailtifaati thaclab waاftiraashin kaiftiraasha sabc waicaain kaibcaai اlkelbi wanaqratin kanaqrati اdiik waishaaratin biاlaydi kaadnaabi اlkhayl shumus marka kulu haada waa manhi marka waa in laga fogaadaa waxaana xayawaanka loogu shabahayaa si looga fogaado oo markaasi looga dheeraado ayb hadduu qofku la yimaado salaadda ma burayso laakiin qofkii nahyi ayuu markaasi ku dhacay baabu wujuubi اطumaaniinati fi اrukuuci wاsujuud wuxuu baab u yahay inay waajib tahay in lagu xasilo rukuucda iyo sujuudda ay haada baabu wujuubi اطumaaniina fi اrukuuci wاsujuud kan wuxuu baab u yahay inay waajib tahay in lagu xasilo rukuucda iyo markaa sujuudda can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam dakhala اlmasjida fadakala رجل فصلى ثم جاء فصلى على النبي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها طيب أبو هريرة عكوري نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دخل وحصوق لي المسجد مسجد كسوق لي فدخل رجل نبا صوق لي فصلى واتكذي نكاس نبا صوق لي وتكذي ثم جاء nabigu u yimid calayhi الsalaaة wasalaam fasalama calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu salaamay faqaala nebigu wuxuu ku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam irjic noqo fasalli tuko fainaka lam tusalli adigu maadan tukan salaad sharciga maadan tukan ayb farajaca ninkii waa laabtay farajaca waa laabtay wasallaa waa tukaday kamaa sallaa siduu u tukaday markii hore uma jaءa waa yimid faslama calى اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama nebiguu salaamay faqaala nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam irjic noqo fasalli tuko fainaka lam tusalli adigu maadan tukan ثalaثa saddex goor ayuu markaa ku celiyey faqaala ninkii wuxuu yihi waladii bacaaka waxaan ku dhaartay allaha bacaaka bilxaqi xaq kugu soo saaray maa uxsinu hayrahu ma wanaajin karo sidaas si aan ahayn oo ma wanaajin karo oo ma samayn karo facalimni ibar faqaala wuxuu nabigu ku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa qumta ilى الsalaaة salaada markaad u kacdo fakabir takbiiro allahu akbar dheh uma qra akhri maa tayasara macaka wixii kuu sahlanaada oo min alqur'aani qur'aan ah uma arkac rukuuc xataa taطmaئina ilaa aad xasisho raakican xaalata mid rukuucaya uma arfac ka soo kac oo sare u soo kac xataa tactadila ilaa markaa aad noqoto mid markaasi siman qaaiman xaalaa tahay markaa mid taagan ayib uma sud sujuud xataa taطmaئina ilaa marka aad ku xasilaysid sujuudii saajidan xaalaa tahay mid sujuudaya uma rfac ee markaasi ka soo kor noqo ka soo kac xataa taطmaئina ilaa aad xasisho jaalisan xaalata mid fadhiya wafcal dalika arrinkaa ku samee fii salaatika kuliha salaadaado dhan saayeen xadiikani wuxuu caan ku yahay xadiiu musiiu salaatihi ayuu caan ku yahay waa xadii macruufa inkastoo culimmadu ay yidhaahdeen in lagu magacaabo waa laga fiican yahay ninkaas markaasi in musiiu salaatihi lagu sheego waxaa ka fiican in la yidhaahdo alrajul aladii lam yuxsin salaatahu ninkii salaadiisi aan wanaajinin in sidaa lagu magacaabo ayaa fiican bay culimadu yidhahdeen almuhim ninkani nabigu u yimid calayhi salatu salam ninkan magaciisa waxaa la ohan jiray khalaad ibnu raafic alansaari alkhasraji waa nin ansaari ah waa nin khasraji ah magaciisuna waa khalaad ibnu raafic weeye nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo masjidka ku jira wuu tukaday markaasi nabiguna u yimid calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay nabigu wuxuu ku yihi ordo noqo tuko maadan tukanine fasalli fa inaka lam tusalli maadan tukan bimacnaa maxaadan tukan ninkii wuu tukaday lakin waxaa la nafyinayaa ay salaad saxiixa salaad saxa maadan tukan salaad wuu tukaday laakiin salaad sharciye ah muusan tukan salaaddii sharcigu uu ogolaa muusan tukan marka waxaa loo celinayaa nafyigan lisixati salaa salaad saxiixa maadan tukana orodoo noqo macnu waa saas wey wailaa daahirkiisa marka la eego suuradii salaadda wuu la yimid rakaca wasajada warafaca wahaakada ninka haddana waa tukaday wuu noqday oo waa tukaday siduu marka hore u tukaday nabigu u yimid calayhi salaatu salaam haddana wuu salaamay nabigu salaadda waa ka radiyay calayhi salaatu salaam wuxuuna ku yidhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli saddex jeeruu sidaa ku celiyey markii dambe wuxuu ku yidhi waladii ba marka saddexaad waladii bacaka bilxaqi maa uxsinu hayrahu facallimnii waxaan ku dhaartay allihii xaq ku soo saaray sidaas si aan ahayn ooma tukan karee ibar yani ii sheeg markaasuu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay salaadda markaad isu taagto idaa qumta ila asalaati fakabir marka qiyaamku waa ruknu min arkaani asalaa fadhi kuma asaxayso salaaddii faralka ahayd ama waajibka ahayd fadhi kuma asaxayso waquumuu lilaahi qaanitiin marka qiyaamku waa waajib in lala yimaado waa rukni min arkaani asalaa amaa salaaddu hadday tahay salaad markaas sunni ah salaad sunno ah ama naafilo ah qofka fadhi waa ku tukan karaa laakiin ajarkii baa nuqsaamaya ajarkii ayaa nuqsaamaya ayib oo nisfu lqaa'im ayaa qofkii la siinaya ajarkiisi nis buu noqonaya taa marka waa midda koobaad takbiirta in lagu bilaabo fakabir nebigu wax ka horeeya ooma sheegin haddii wax ka horeeya uu mashruuciya nebigu waa u sheegi laha calayhi salatu salaam waayo meel bayaan in wax la caddeeyo ayuu nebigu ku sugan yahay marka inuu yani caddayntii ka kala tago waa mid markaa saxa may ahayn marka waxay ku tusinaysaa waxaa salaada laga hormariyo takbiirta inaysan mashruuc ahayn ayay markaa ku tusinaysaa fakabir takbiiro usali iyo wax kale looma sheegin maxaa ku xiga marka waxaad akhrisaa waxay kuu fududaadaa oo qur'aan ah halkaa waxay ka qaateen xanafiyadu faatixadu inaysan waajib ahayn bay ka qaateen faqra maa tayasara faqra'uu maa tayasara min alqur'aan faqra maa tayasara min alqur'aan waxay kuu sahlanaada lama odhan faqra ilfaatixa faatixada akhri lama odhan mar haddaan faatixadii la amrin inuu akhriyo qadar kastaoo qur-aan ka mida qofkuu akhriyo walow aaya waa kifaaya waa ku filan tahay bay yidhahdeen laakiin riwaayaadka qaybo ka mid ay ku soo aroortay uma qrac biummi اlqur'aan wa bima shaaa allaahu riwaayo kale ku timid faatixada akhri um lqur'aan akhri ayib marka riwaayadaas ayaa markaa caddaynaysa abi daawuud ayaa markaasi warinaya in markaasi waxaa la amrayo inay tahay faatixadii uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan faatixadii baa loo jeedaa ayib uma rkac rukuuc xataa taطmaina raakican ilaa rukuucdii aad markaa ku xasilayso xataa taطmaina ilaad xasilooni aad la imaanayso uma rfac xataa tactadila qaa'ima ictidaalku waa qofkii si qumaatiya inuu isu taago ayuu noqonaya marka ictidaalku xataa tantasiba qaa'iman ayib yani si siman qofku markaa waa inuu isku taagaa uma اsjuud xataa taطmaina saajidan sujuud sujuudina ku xasil uma rfac ka soo kac sujuudi xataa tumaina jaalisan fadhigana waa in lagu xasilaa marka ninkani w lagu haystay waxay ahayd tarku طmaniina waa rukuucayey waa sujuudayey qur-aanka waa akrinayey laakiin w lagu haystay waxay ahayd tarku طmaniina halka waxaa laga qaadanayaa ana اطmaniinata ruknu min arkaani الsalaa faالsalaatu laa tasixu min duuni طmaniina salaadu ma asaxayso haddaan lala imaanin طmaniinada oo ah rukuucdii waa in lagu xasilaa marka laga soo kaco rukuucdii waa in la xasilaa marka la sujuudo sujuuddii waa in lagu xasilaa marka laga soo kaco halkaa fadhigaa udhexeeya labada sajdadood waa in lagu xasilaa marka haddaan lala imaan طmaaniinadaasi salaatuka waa hayru صaxiixa ayib nabigu wuxuu arkay calayhi الsalaatu wasalaam nin tukanaya markaasaa wuxuu yihi low maata haada calىa xaalihi haada kani hadduu sidaa ku dhiman lahaa lamaata calىa milati hayra milat اislaam diin aan teen ahaynba waa ku dhiman lahaaba marka in laiska saxo arinkaasi waa muhim aad bay muhiim u tahay markaa umaaninadaas waana intii lagu haystay ninkaasi taasay ahayd ayib waxaa kaloo ay culimmadu ka qaateen xadiikan waxay leeyihiin istiftaax laguma sheegin oo nebigu istiftaax ma sheegin marka inuusan iftitaaxu uusan waajib ahayn ayaa laga qaadanaya laakiin riwaayada abi daawuud uu warinayo waxay tilmaamaysaa takbiirta kadib wayaxmaduhu wayunii calayhi ilaah buu ku mahadinayaa oo ilaah buu ammaanayaa halkaa marka waa laga qaadanaya riwaayada inay sheegayso in lala imaanayo markaasi in lala imaanayo istiftaaxi ayaa laga qaadanaya marka istiftaaxi baa lala imaanaya waxaa lala imaanaya markaasi marka takbiirtii marka lala yimaado istiftaaxi baa ku xiga faatixadii ayaa markaa ku xigaysa marka arkaanta la sheegayna sidaasaa loola imaanaya waxaa kaloo laga qaadanaya lafdiga uma waxaa laga qaadanaya tartiib uma waxaa laga qaadanaya tartiib baa laga qaadanaya atartiib watarakhi inay kala horeeyaan markaasi weliba ay kala dambeeyaan oo kala dambayn wakti u dhexeeyo ayaa laga qaadanaya marka arkaantani waa in tartiibka loo sheegay waa in loola yimaada rukuucda sujuudda sujuudda dambaysa rukuucda horeysa ayib marka takbiirta iyo qirada takbiirta horeysa sidaa loo sheegay waa in markaa loo kala hormariyaa tartiibtuna markaa waxay ka mid tahay arkaanta ka mid tahay arkaanta ayay ka mid tahay waxyaalo badanoo lagu sheegin baa jira xadiidka kuwaas mar waxay noqonayaan ayagu midaan waajib ahayn miyay noqonayaan waxyaalahan lagu sheegin waxaa ka mid ah asalaatu cala nabiyi sal alla alay wasalam in markaasi nabiga lagu saliyo calayhi salatu wasalaam waxyaalahan lagu sheegin waxaa ka mid ah tasliimtii assalaamu calaykum laguma sheegin tashahudka ataxiyaadka laguma sheegin marka ma waxaa laga qaadanaya kuwa ayagu waajib ma ahan miyaa laga qaadanaya maya waa waajib axaadii kalea sheegay axaadii kale ayaa sheegay laakiin xadiidkan laguma sheegin muxuu nebigu haddaba ugu sheegi waaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ugu sheegi waaya culimadu waxay ku tawjiihiyeen nebigu wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkaas wuxuu qaldayey bas intii ka qaldanayd ayuu u saxay marka wax alle wixii uu salaadii oo dhan ooma wada sheegine wixii uu qaldayey ayuunbaa loo saxay kaa ka daa kaa samee kaa ka daa kaa samee intii ayaa loo sheegay sidaa culimadu way ku tawjiihiyeen qaybo kale waxay ku tawjiihiyeen waxyaalahan kaloo waajibaadkaa oo aan loo sheegin xilligaa waajib may ahayn dib baa laga waajibiyey dib ayaa laga waajibiyey sidaana way ku tawjiihiyeen ayib qolo kale waxay ku tawjiihiyeen kuwaa loo sheegay mooy inta kale inuu nebiga ka daawado calayhi salatu slam maadaama nin saxaabi u ahaa oo nebiga salaadaha la tukanaya inuu ka daawado arko wixii loo saxame wixii kale inuu nebiga ficilkiisa ka eegto ayaa markaa siaasaa loo daayey ayib imaam nawi wuxuu ohanayaa kuwa kale waxaa looga tegay inahaa macluumatan lada saa'il kuwa kale uu garanayay kuwa kale uu garanayay wuxuusan garanaynin oo jaahilka ka ahaa ayaa markaasi ayaa loo saxay waxaa laga qaadanaya xadiidka qofka rukni ka mid a salaada arkaanteeda qofka ka taga ah salaaddiisu ma ansaxayso ruknu waaxid inta kale hadduu saxo laakiin hal mid uu qaldo salaadaas ma ansaxayso xataa hadduu tukado waa hayru maqbuula nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaasi wuxuu salaadiisa oga dhigay waxaan waxba ka jirin lianna wuxuu ka tegay طumaaniinadii farji irjic fasalli fainaka lam tusalli marka ruknu waaxid oo laga tago ayaa salaaddii wuxuu ka dhigayaa mid markaasi salaaddii mid burtay waxba aysan ka jirin ayaa markaasi ayaa ka dhigaysa ayib waxaa laga qaadanayaa salaanta in la soo celcelin karo oo ninkani mar kasta uu tago soo noqdoba nabigu salaamaya calayhi salatu salaam marka adoo qolo la jooga haddaad ka tagto ood u timaado waad salaami kartaa haddana aad ka tagto usoo noqoto waad salaami kartaa marka takraaru salaam inay mashruuc tahay ayaa markaa laga qaadanaya qofka qofka salaamayana inuu ka radiyo wacalaykum asalaam uu ka radiyo ayaa markaasi ayadna laga qaadanaya takraarku iyo markaa jawaabtuba in markaa ay mashruuc tahay ayaa laga qaadanaya marka xadiidkani wuxuu caan ku yahay magacaas xadiiu musii salaati xadiidku isagu ma soo warin oo xadiidku waa xadiiu abi hurayra laakiin qisadiisa iyo arrinkiisaa lagu sheegay asagoo ku saabsan yahay sida xadiiu jibriil yani jibriil sheekada dhex marta isaga nebi maxamed calayhi salatu salaam loogu sheegay ayaa xadiiu jibriil loogu bixiyey xadiidka dheeraa markaas lakiin xadiiu cumar bn khaaab baa soo wariyey laakiin jibriil maadaama ay qisadu asaga ku saabsanayd asaga iyo nebi maxamed calayhi salatu slam ay dhex martay ayaa saa loogu bixiyey marka qisada cidda ay ku saabsan tahay oo xadiidku ka warramayo waa loo bixin karaa marka iyadna waa bannaanta baabu lqiraa'ati fi salaa wuxuu baab u yahay salaadii in markaasi qiradii lagu akhriyo baabu lqiraa'ati fi salaa in salaadii qiro iyo markaa qur'aan akhris lagula yimaado can cubaada bni saamit radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaal laa salaaةa liman lam yaqra bifaatixati اkitaab cubaada waxaa laga wariyey ibnu saamit radi allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi sal اllah alيه wasalam qaala inuu yihi laa salaata صaxiixa ama laa salaata mujziah salaad gudaysaa ma jirto liman lam yaqra qofkaan akhrin bifaatixati اkitaab faatixaة اlkitaab waa suuraة اfaatixa qofkaan akhrin salaad marka uma jirto xadiidka waxaa warinaya cubaada ibnu saamit cubaada ibnu saamit ibnu qays alansaari alkhasraji waa ansaari waana khasraji kunyadiisa waa abulweliid wuxuu ka mid ahaa raggii odayaasha ahaa oo wakiil ka ahaa qoladooda markay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ansaartu baycada la gelayeen labayo toban nin oo markaa lala galay baycada iyo heshiiska ayuu ku jiray nin ka mid ayuu ahaa ayib wuxuu ka qayb galay dagaalkii beder iyo wixii ka dambeeyey dhammaan waa ka qayb galay saxaabigaas radi allahu canhu cumar bn khaaab ayaa wuxuu u diray halkaas shaam si markaa uga noqdo daaci oo dadka qur-aanka u baro oo diinta u baro isaga iyo mucaadi bnu jabal iyo abudarda shaam baa loo diray gaar ahaan isaga wuxuu tegey filistiin meesha hadda loo yaqaano ayuu tegey halkaas ayaa wuxuu ka noqday qaadi qaadiga ugu horreeyey oo filistiin ay yeelato wuxuu ahaa cubaada ibnu saamit radi allahu canhu markii dambena ayadu ku dhintay oo filistiin ayuu ku dhintay sanadku markuu ahaa afar iyo soddonkii hijriga ayuu halkaa ku dhintay marka saxaabigaas ayaa xadiidka warinaya wuxuu nebi maxamed ka wariyay calayhi الsalaatu wasalaam inuu nebigu laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab xadiidkaasuu ka wariyey lafdi kale waxaa ku soo aroortay laa tujziu salaatu laa yuqra'u fiiha bifaatixati اlkitaab kaasaa ka sii cad ma gudayso salaad aan faatixa lagu akhrin marka hadda waxaa la soo qadaraya laa salaata ay saxiixa salaad saxa ma jirto salaad gudaysaa ay laa salaata mujziah sida xadiidka kale uu sheegayo laa tujziu salaatun laa yuqra fiiha bifaatixati اlkitaab ma gudayso marka waxaa laga qaadanaya faatixadu inay tahay rukni ka mid ah arkaanta salaada waxaa laga soo reebayaa qofka masbuuqa asagu waa laga soo reebaya almasbuuq qofka imaamku uu qiradii kala hormaro oo uu ku soo gaaro markaa asagoo isagoo markaasi rukuucsan uu ku soo gaaro ragcaddaasi wuu la rukuucaya wuuna tirsanaya wuu la gelayaa wuuna tirsanaya waxaana laga qaadanaya xadiidka abi bakra nebi maxamed calayhi salatu asalaam oo rukuucsan ayuu markaa u yimid markaasaa wuxuu soo rukuucay isagoon safki soo gaarin meel wuxuu ka soo rukuucay isagoo rukuucsanba marka safkii soo galay ayib marka nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam zaadaka allahu xirsan walaa tacud arrinkaa aad samaysa ha ku noqon dadaal ilahay ha ku siyaadiye ha ku noqon arrinkaad samaysa marka nebigu ma amrin calayhi salaatu wasalaam ragcaddii uu rukuucda ka soo gaaray inuu qalleeyo ma amrin halkaa marka waxaa laga qaatay iqraarka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in qofkii imaamka ku soo gaara isagoo rukuucsan inuu la geli markaa salaadaas la xiranayo ee ragcaddaana ay u asaxayso halkaas ayaa markaa laga qaatay axaadiid kaloo sheegaysana way jirtaa ida wajadtum imaama raakican farkacuu haddaad heshaan imaamkiio rukuucsan rukuuca oo la rukuuca taa marka waa laga soo reebaya oo ma'muumkii xaalka noocaasa faatixadii waxaa ka xambaaraya markaasi imaamkii laakiin ciddii aan ahayn masbuuq isagu waxaa laga doonaya ama munfarid ha ahaado keligii ha ahaado ama ha ahaado mamuum imaam markaa markaas salaad la tukanaya inuu la yimaado faatixadu waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa markaasi mid rukni ah oo waajib ah ayay markaa noqonaysaa ayib marka culimadu way jiraan yani waxa weya masalada yani aqwaal bay ka leeyihiin ka haddaan sheegnay waa qowl ka mid ah in salaaddu ha noqoto siriyo ha noqoto salaaddu markaa jahriyo inaan marnaba laga tegin markaasi inaan laga tegin faatixada inaan laga tegin ayib laakiin aimada qaybo ka mid ah waxay odhanayaan salaadu hadday jahriye tahay lama akhrinayo faatixadii lama akhrinayo sirigon baa la akhrinaya bes ayib waxaan lagu camalfalayaa man sallaa khalfa imaami faqiraa'at اlimaami qiraa'at lahu qofka la tukadaa imaam imaamkuna markaa uu qiradii akhrinayo qirada imaamkaa ku filan oo qira u ah kadalika aayadda waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu qur-aanka haddii la akhriyo dhegaysta oo markaasi u dheg raaraciya marka axaadiidtaas iyo aayaddaas ayaa laga hormarinayaa xaalka noocaasoo qofkii faatixadii way ka dhacaysaa imaamka ka xambaaray marka waxay kala qaadeen xaala aljahriya iyo xaalatu asiriya ayay kala qaadeen ayib laakiin culamada odhanaya maya mar kasta waa laga doonaya waxay ku tawjiihiyeen xadiidka man sallaa khalfa imaamin xadiidkaasi waxay ku sheegeen inuu xadiid daciif ah xadiid daciif ah ayay markaasi ku tilmaameen xadiisku waa daciif aayadduna waa caam waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu waa caam weye xadiidkanna waa khaas xadiidka sheegaya qofkan faatixa akhrin salaad ma leh waa khaas weye caam iyo khaas hadday kulmaanna khaaskaa la hormariyaa alkhaasu muqadam cala alcaam oo cumuumkii waa la khasisayaa oo tani waa laga soo reebaya yani tani waa laga soo reebayaa oo xaalkaasi kuma jirto faatixadii waa la akhrinayaa laakiin qiro kale maya qiro kale maya marka qowlkaasa wuxuu yahay qowlka markaa ugu xooga badan aqwaasha markaa masalada ku jirtaa qowlkaas ayaa markaa ugu xoog badan can abi qataadata alansaari radi allahu canhu qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam يقرأ في الركعتين الأوليين عن أبي قتادة وحلقوري الأنصاري رضي الله عنه قال إنه يري كان النبي نبي وحوها صلى الله عليه وسلم كان رسول الله رسول كله وحوها صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخرية في الركعتين الأوليين لما ركعة وظهر أو من صلاة الظهر كاملة بفاتحة الكتاب فاتحة أخر شري فاتحة أي مكان أخر شري طيب وسورتين يلا بس سورة ضوط yuawilu fi uula ragcadda hore waa dhayrayn jiray wayuqasiru fi aaniya ta labaadna waa gaabin jiray yusmicuna alaayata aayaduna maqashiin jiray axyaanan mararka qaarkood wa kaana yaqra'u fi casri casarka wuxuu akhrin jiray bifaatixati kitaab faatixat kitaab iyo wa suuratayni laba suuradood yuawilu fi uula ta hore waa dhayrayn jiray wayuqasiru fi aaniya ta labaadna waa gaabin jiray wa fi rakcatayn alukhrayeyn labada ragcadoodoo kale waa labada dambe athaalia waraabica wuxuu akhrin jiray biumi kitaab faatixadu akhrin jiray wa kaana yuawilu wuxuu dheerayn jiray fi rakcati اlأuulى fii salaati الsubxi wa yuqasiru fi اhaaniya ta labaadna waa gaabin jiray xadiidka waxaa warinaya abi qataada alansaari wuxuu nebi maxamed ka wariyey calayhi الsalaatu salaam qadarka uu nebigu akhrin jiray salaada yani qiradu akhrin jiray qadarkeedii ayuu noo tilmaamaya labada ragcadooda hore wuxuu akhrin jiray oo salaad duhur ka mida faatixada iyo marka laba suuradooda kale yan ragcadda hore faatixada iyo suurad ragcadda dambe yan ta labaad faatixada iyo suurad kale ayib ta labaad marka ta hore waa ka gaabnaan jirtay ayib yusmicu alaayata axyaan marmar ayuu markaa maqashiin jiray oo qiradu akhrinayo marmar ayuu maqashiin jiray ihdina siraaa almustaqiima siraaa aladiina wahaluma jar yani tusaalayaal mararka qaarkood ayay markaasi garan jireen oo codkiisay maqli jireen mararka qaarkood waxay ku garan jireen nebigu inu wax akhrinayo bitaxaruki lixyatihi garkiisoo dhaqdhaqaaqaya ayay ku garan jireen ayib casarkii wuxuu ku akhrin jiray faatixada iyo laba suuradood ta hor u dheerayn jiray ta labaadna u gaabin jiray labada ragcadood hore labada ragcadoodoo dambe markaasi yani waxaa weeyaan labada ragcadoodoo markaasi subaxa midda hore ayuu dheerayn jiray ta labaadna waa gaabin jiray labada ragcadoodoo dambe wuxuu ku akhrin jiray markaasi wuxuu ku akhrin jiray وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فاتحda kلyu ku أkrin jiray بمaعنaa duهurka iyo casrka labada رagcadoodoo dambe wuxuu ku أkrin jiray faatixada keligeed ayuu ku أkrin jiray xadiidka hore siduu inoo tilmaamay iyadu faatixo lagama tegi karo marnaba lagama tegi karo laakiin qur-aanka kaleoo ka dheeraadkaa ayadu markaasi waajib maahane waa sunne qur-aanka dheeraadka faatixada waa waa markaas isagu waa sunne waajib maahan oo qofkii hadduu ka tago ee dhacdaba inuu ka tagaba oo markaa uusan akhrin salaadiisii markaasi nuqsaan kuma imaanayso waa sida sunnaha inuu akhriyo laakiin haddayba dhacdo inuu ka tago oo faatixo kaliya intuu akhriyo uu rukuuco waxay noqonaysaa mid markaas salaadii ay asaxayso sujuud sahwina markaas lala imaan mayo sujuud sahwina lalama imaanayo ayib waa sunno marka xadiidkan wuxuu noo sheegayaa salaada duhur iyo salaada casar nebigu wuxuu ku akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam labada ragcadood hore in faatixadu ay suurad kale la socon jirta waa dheerayn jiray ragcadda hore midda labaadna waa ka gaabin jiray subaxa labadiisa ragcadood midda hore u dheerayn jiray midda labaadna waa gaabin jiray marka axaadiista qaybo ka midna way tilmaamayaan suuradaha uu ku akhrin jiray wax ka mid ah axaadiistu way tilmaanta hadda xadiiska inooma sheegi laha kuwa dambe ayaa markaas wax ka mida inoo sheegi doonaa marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa in yani waxaa weeyaan aan laga tegin faatixada akhriskeeda marnaba inaan laga tegin waayo labada hore iyo labada dambe mid kastaba xadiisku wuxuu inoo sheegaya in faatixada la akhriya amaa suwarka kale amaa suwarka kale labada dambe waa laga tegaya labada dambe waa laga tegayaa waana madhab اjumhuur in ay tahay suwarkan dheeraadka inay suno yihiin waa madhab اjumhuur weeyaan can jubayr bni muطcimi radia اllahu canhu qaala samictu الnabiya salى اllahu alيه waslm yaqra'u samictu الnabiya salى اllahu عalيه waslm yaqra'u fi اlmaqribi bالطuur jubayr bn mucim waxaa laga wariyey radi اllahu canhu qaala inuu yihi samictu الnabiya nebigaan maqlay sal اllahu alيه waslm oo yaqra'u akhrinaya fi اlmaqribi salaada maqrib bطuur suuraة طuur buu akhrinayey jubayr ibn muطcim ibnu cadiy alqurashi annawfali waa nin qurashiya waa nawfali cabdimanaaf bay nabiga isugu imaanayaan calayhi الsalatu wasalaam maxamed ibn cabdilaahi ibn cabdimuطalib ibnu haashim ibn cabdimanaaf marka jubayr iyo cuثmaan ibnu cafaan iyo nebi maxamed calayhi الsalatu waslam waxay ku kulmayaan cabdimanaaf bay isugu imaanayaan cabdimanaaf bay isugu imaanayaan marka jubayr waa marka waa ninkaas weeyaan ayib ninkani wuxuu caan ku ahaa yani saxaabigan wuxuu caan ku ahaa yani ansaabta quraysheed iyo ansaabta carabta abtirsimaha carabta ayuu caan ku ahaa ayuu aad u yaqaanay wuxuuna ka qaatay abi bakr sidiiq radi allahu canhu ayuu ka qaatay wuxuu marka warinayaa nebi maxamed baan maqlay calayhi salaatu wasalaam oo suuratu tuur akhrinaya salaada maqrib xilligaasna waxay ahayd dagaalkii beder markuu dhacay kadib bay ahayd sida xadiiska uu sheegayo yani waxaa weeyaan magaalada madiine ayuu yimid dagaalkii bader kadib wuxuuna u yimid dad la qafaashay oo asaga qaraabadiisa ahaa oo laga qafaashay inuu soo furto ayuu yimid maadaama madax furasho laga qaadanayay dadkii bader lagu qabtay inuu intuu madax furashadii bixiyo soo dadki soo kaxeeyo ayuu u yimid markaa mushrik buu ahaa xadiiska markuu warinayo uu nabiga maqlayo calayhi salatu slam mushrik buu ahaa gaal buu ahaa ayib wuxuu tilmaamay marka nabigaan maqlay oo suuradda akhrinaya markuu soo gaaray qowl lahi tacaalى am khuliquu min hayri shayin am hum اlkhaaliquun am khalaqu الsamaawaati wاlard bal laa yuuqinuun aayaddaa markuu soo gaaray kaada qalbii an yatiir qalbigayga inuu duulo siduu qur-aanku ii saameeyey ayaan ku sigtay bu i kaada qalbi an yatiir wadalika awalu maa waqara اiimaanu fii qalbi wuxuu leeyahay waa markii ugu horeysay maa waqara iimaanu fii qalbi waa markii ugu horeysay iimaanku uu qalbigayga taabtay laakiin muu islaamin markaas saanee muu qaadan lakin qalbigii islaamnimadii ayaa ku dhacday lakin wuxuu soo islaamay yani maka intaan la furan ka hor heshiiskii xudaybiya markii la galay ee intaan maka la furan yani xilliga udhexeeyey ayuu markaas soo islaamay wuxuuna dhintay sideed iyo kontonka hijriga ayuu dhintay jubayr ibn mucim halkan marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salatu slam marmar qaarkood inuu dheerayn jiray salaada maqrib inuu dheerayn jiray waayo suuratu tuur waa suurad dheer waa suurad dheer weeyaan marka in la dheerayn karo ayaa laga qaadanaya axaadiista qaar waxaa ku so aroortay nebigu inuu akhriyey salaada maqrib suurat lacraaf inuu akhriyey labada ragcadood inuu u kala qeybiyey suurat lacraaf suuratulacraafna waa la garanayaa aad bay u dheerta marka marmar inuu dheerayn jiray nebi maxamed calayhi salatu wasalaam salaada maqrib ayaa markaasi laga garanaya marka waxay tahay salaadaha in salaadaha cishahoo kale iyadu waa la gaabin jiray salaada subax salaada duhur salaada maqrib markaa nabigu waa dheereyn jiray calayhi salaatu wasalaam culimmaduna waxay tilmaameen in markaasi mar kastaba salaada maqrib la gaabiya maaha waa in marmar la dheereeya ibnuqayim wuxuu ku tilmaamay zaadulmucaadka in mar kasta la akhriyo suuradaha gaagaaban waa khilaafu sunna buu odhanaya sunnaday khilaafsanta waayo nebigu calayhi salatu wasalaam marmar buu ku tukanaya suuratu tuur marmar wuxuu ku tukanayaa suurat alacraaf marmar wuxuu ku tukay suurat almursalaat buu ku tukaday ayib marka waana axaadiis saxiixa dhammaantood marka mar kastaba in suuradaha gaagaaban oo xagga hoose ah ee markaasi waduxa iyo wixii ka hooseeya in lagu tukado oo intaa la joogteeyo wuxuu odhanaya ibnu qayim waa khilaafu assunna weeyaan ayib zayd ibnu haabit baa arkay nin arrinkaas mar kasta akhriya yani waxa waye suurka gaagaaban markaasa wuxuu ku yidhi maa laka taqra'u fi lmaqribi bikisaar mufasal maxaad mar kasta u akhrinaysaa mufasalka kuwiisa gaagaaban waqad samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaqra'u bituula tuulayeyn labada dhedheer midda sii dheer nebigoo akhrinaya ayaan markaasi maqlay calayhi salaatu wasalaam waxaan loo jeedaa waa alacraaf midda labaadna waa alancaam suwarka asagoo akhriyey ayaan markaa nebi maxamed maqlay calayhi salatu wasalaam marka marmar in la dheerayn karo ayaa markaasi laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka gaalku xadiidka uu markaa maqlo isagoo gaal ah inuu warin karo isagoo muslim ah ay sax noqonayso waayo jubayr radi allahu canhu xadiidkan marka uu maqlayey gaal buu ahaa laakiin markuu warinayo uu sheegayo nin muslimah ayuu ahaa marka waxaa laga eegayaa riwaayada xadiidka marka la sheegayo oo la warinaya la eegayaay marka la taxamulayo islaamnimo shardi maaha isagoo gaala ayuu xadiidkii maqli karaa laakiin waxaa shardi ah marka uu sheegayo waa inuu markaas inuu muslim yahay ayaa markaa shardi ah marka taasna taasay markaa noqonaysaa kadalika waxaa la mid ah faasiqu hadduu xadiid qaado isagoo faasiq ah uu xambaaro laakiin isagoo caadila uu markaa wariyo waa la aqbalayaa marka saasay noqonaysa halkaa inoo joogo wallahu aclam